بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تعالى لكم هذا سبحانه وتعالى إنه غدا وجد مسلمين ما صدر النبي أنبياء سنة ما يستوي صدق جبيين loo soo dejiyey kitaab kutubtii hore oo dhan khatimay kitaabkaas iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee la socota oo wax kastoo sama iyo wanaaga noogu yeertay noona caddaysay wax kastoo xumo ah ama halaag gaarsiinaya dhaqan xumo iyo xiriirxaahna nooga digay iyo dhibka ay leeyihiin waxaan rajaynayaa in wakti aada u yari igu filado waayo maaha waxaan ka hadlayaay masaa'il fiqiga axkaamo oo la daweynayo oo kormidaha loo dunya la eeyo waa qadiyo dadku badana ay wada garanayaan xumaatadooda iyo sida ay tahay laakiin isxasuusin iyo isku baraarujin ay tahay balqaabka dadka ay ugu soo gabato ama ugu soo dhumato ugu horeynta rabbi subxaana watacaala diintiisa muslimiinta wuxuu ku amray cid kasta islaamka u nasab sheeganaysaay ee dadka muslimiinta ah dhaqan iyo salka ay samanayaan waaqiyo oraahda ay ku hadlayaan niyada waxay gelinayaan ee qalbiga ay ku haynayaan inay muslimiintu intaa kale daacad u noqdaan u qalbi bannaan una laafuran markaasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam arrintaa isagoo tilmaamaya waa kan uu yihi xadiidka imaamu muslim uu wariyey ee tamiim iddaari radia allaahu can addiinu nasiixa diintu daacadnimay kitaabka ilaahay daacad loo noqdo rasuulka ilaahay daacad loo noqdo muslimiinta hogaankooda iyo madaxooda masalaha sida wanaagsan ugu haya daacad loo noqdo muslimiin iyo shacabweynaha muslimiintaana daacad loo noqdo waxaa dhici jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam qof kastoo soo islaamay inuu kuba kula dallami jiray daacada kula geli jiray waa nusxo likulli muslim inaad daacad u noqonayso qof kastoo muslima markay sidaa duu tahay waxay gaar ahaan nusuusta uga sii hadashay haddii qofku tala ku weydiiyo tala iyo hal wax kaga soo baahdo waxaad xogogaal u tahayna waa kii yansaxa axadukum akhaahu falyansax lah qofku qofka walaalkiia uu daacadnimihii tala weysto si daacadnimo iyo laabfuraana ha ula taliyo markaasuu nabigeena alayhi salatu salaam xadiid oo imaam bukhaariyo muslim wariyeen oo xadiidkii anas ibni malik radi allahu canhu waa kii uu ku lahaa laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih ilaa ay daacadnimadu kula gaarto wax kastoo wanaaga sama iyo khayr horitaana maal iyo meeqaan darajo adduun horitaankooda oo naftaada la jeceshahay inaad qof kastoo muslima la jeclaato iimaanka adigu islaamnimadu kaamil maaha meeqaan iyo darajo iimaan marxaladii lagaa doonayay maadan gaarin ilaa waxa naftaada aada la jeceshahay muslimiinta intooda kale aad la jeclaato marka waxaa laga hadlayaa daacadnimada muslimiinta aad u tahay dhib iyo xumaato alla iska daaye wax kastoo wanaagood naftaada la jeceshahay ama meeqan iyo darajo la gaaraa ama maqniga lagu hela ama magac la yeeshaa ama dhib laga badbaadaa ama caafimaad iyo waxa aad doonaysa jeceshahay oo dhan inaad qof kastoo muslima la jeclaato weeye macnaha marka laleeyahay adduun nasiixa saa darteed waa muslimiinta waxaa lagu gubadiyey ambiyada ilaahay iyo inta dariiqa oo haysana lagu aqoon jiray inay dadka addoommada ilaahay waxa khayrka iyo wanaagga la jeclaadaan ciddii wanaag iyo khayr ilaahay siiyana ay ku farxaan oo aydan ka bixin ciddii dhibaato haysatana ay jeclaystaan rabbi in dibka ka qaado inuu wanaag ugu bedelo nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii imaam bukhaari warinaya qisadii qusayr ibni camr dawsi qabiilka reer daws la yidhaahdo suldaanka ahaa markuu soo islaamay uuna yihi nabi maxamedow nabigow aniga iidil nimanka reer daws la yidhaahdo anaa soo islaaminaya wax ka qabanaye waa kii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa kuu diray soo islaama markii uu maqnaa ayuu yimid isagoo qaygina ay islaameen qayga diideen asaa i damaayeen qaysa diiday isagoo aada uga duganaya arrintaa intuu u yimid ogaasihii iyo suldaannimadii raadnimadii lagu adeeci waayey wuxuu rasuulka ilaahi nimankii reer dawsaha ilaah rasuulkiisa labadaba waa ku amireen waa ku gacan sayreen fadcu llaaha calayhim ilaahay dam inuu ka dhigay bari buuri ilahay inuu baabi'iyo eber kale nimankaa u bari saxaabada nabiga hore uga fadhiya calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen halaka dawsun halaka dawsun dalagoysu araabada waa u dhamaatay halaag baa ku dhaca nabiguba hadduu hagaaro laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam weeye diintan dadka soo gaarsiinaya waa ka duwaneyd qofkii shakuca u carooto inaad ilaahay baraayo ku ritraacdo markaasu waxaa yidhi allaahumma hdi dawsan waati bihim ilaahay ree daws hanuuni waa dariiqa wanaagsan iyo xaqa fahansii iyagoo iimaanka haystana iyagoo socda noo keen wuxuu nabigu saariga cashir siinayey xaaladda saa u rabtay xataa haddii lagu yeeli waayo ama dadku saa u rabtay iyo hadalka ay kaa yeeli waayaan ama tala dadka ala kuu gacansadani inaad carooto oo dadkay xumaata la doonta maaha xadiidkaasi wuxuu boolinayaa sida maama soomaalidu yidhaahdaan haddii talaadaada la diido in la eegama doontaa manaasiibaa ku taraysa haddii la yeeli waayo in la dare iyo baas laga qaado oo lagu baabao naftaadu mayar doontaa bay yidhahdeen anaa waxyaabaha tacaarunta iyo diinta islaamka kasoo horjeeda wey waxaa qabsatay nabigeena calayhi salaatu wasalaam siduu imaamu albukhaari uu wariyey caaisha radi allahu canha inay maalin weydiisay muxuu ahaa maalinkai ugu adkaa ee qoladaadi iyo carab diinta intaad gaarsiinaysa kaa soo martay waxay uga sheekeeyeen maalinka ugu dhibanayd ee soo maran ahaa maalinku magaalada maka todobaatanka kilomitrisisa uu aaday isagoo sobatalaadiintoodii iyo odayadoodii intii u tula hadlaya oo leh war nimankii reer qorashada waa i diideene ilaahay diinta qaata ii gargaara markaasaa haweenkii iyo caruurtii iyo intii wax makasta had baa lagu daray koobadaa lagu daba garaacay dhagaxaa lagu tuuray ilaa luguhu ay dhiibeen markaasaa waxaa yimi jibriil wuxuu lahay yaa muxamadu waxaa ila socda malagii buuraha rabbi u xilsaaray waxa laala waxaad una ku salaamayaa markaasu wuxuu yiri yiri malagii hore hadlo asalaamu calaykum yiri maxaa yiri wacalaykum asalaam markaasu wuxuu yiri nimanka sidan ku dhalay haddaad doonto labada buureeda hareeraha ka ah ayaan ku gudinayaa qabbanka waa u dhamaanaysaa xaaladaasoo kale marka aad joogto waasaad doonaysaad xusasaad kale haddii la diido in la helo ma doontaa taamuu jiciway laakiin nabigu wuxuu yhi calayhi salaatu wasalaam bal arju an yukhrij allahu min aslaabihim waxaan ka rajo qabaa maya buur la saari maayo waxaan ka rajo qabaa in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro dad diintana gargaara saa darteed nabigeen calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo laga bixiyaa raxmatan diinteenina waa diin naxariisa qof dhibaato haysata haddaad aragto lahu ka qaadi waxa kaaga haboon qof inaa nicmosiiyo haddaad aragtana rabbi ay u ziyaadi weeye inta aan haysaninna iyada kala sii waxaa naga tagaa asaaska diinteenna waxaa weeye qofku inta islaamka iyo dadka muslimiinta ah daacad u noqdo inaanu cuqdadii u qaadin calooshana wax uga hayn dadka muslimiinta oodan caloosha wax uga hayn cuqdadna laabta aadan ugu sii xilliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay nusuustu tilmaantay in dad muslimiin oon cibaadad janno ku mudanin laa banaani iyo walxaarni iyo muslimiintaoo qalbiga xumaatada cuqdadaanan ugu haynin iyagoon xasad laabtooda ku jirin inay janno ku galeen anas ibnu maalik radi allahu waxa uu yidhi maalin maalmaha kamida nabigu wuxuuna yidhi waxaa dariiqaa idinkaga soo bixi doona rajulun min ahli ljanna nin reeraha dadka jannada ka mida nin saxaabada reer ansaareed ka mida ayaa ka soo galay maalintii xigtay nabigu iyadoo halkii la fadhiyo yaa waxa yidhi iriddaas waxaa idinka soo geli doona nin min ahliljannati ka mida reero jannaa ninkii shalay soo galay baa maanta la soo galay maalintii saddexaad marka la joogo sidoo kale nabigu waxa yidhi iriddaa waxaa ka soo geli doona nin ahli janna kasoo geli doona isagaa maalinka saddexaadna soo galay cabdillahi bn camr bn caas radi allahu canhu ayaa waxa uu yidhi ninka intuu tegay niga waxoogaaya aabbahay ahaa isku dhacnay isyar xaganay waxaanan ku dhaartay saddex maalmood gurigii guriguu jooga inaan imanaynin marka muu soo dhaweyn kartaa buu saddexdaa maalmood madahayn kartaa markaa ha wuu raacay saddexdoodu markuu dhamaystay intaa wuxuu rabaa inuu ogaado ninkan muxuu sameeya u jannada ku galay muxuu jannada ku mutay saddexdoodu markay dhamaatay ninkii salaatuleyl badan waa ka waayay markuu haweenkii dhinac isu rogayana ilaahay dikrigu suu xusaa waana sii sexdaa sanaad boo markii xilligu u dhamaaday waxaa yidhi ninka camalba lama yimaade muxuu janno ku mutay dadkaada badan baa joogay markaasuu xili niyahay aabbahay maanaan isku dhicin laakiin arrintaasaa dhacday saddex maalmood uu nabigu saa yidhi waxaan rabay camalkaa jannada ku dhashay inaan ogaado camal badan baa kuguma araya soo waxi jiraan xili intaa igu aragtay waxaan ahaynaan sameeyaay ma jiraan arrinta waa la yaraata cabdillahi bn camr waa iska dhaqaaqay wuxuu yihi markaan ka dhaqaaqay wuu yeeray markaasuu wuxuu yihi intaa midaan kugu daro habeen iima soo gelin laabteeda qof muslima inaan khayaano iyo wax ku sameeyo ama aan si xun ula dhaqmo laabteeda ay ku jirto oo cuqo iyo laabteeda xumaata ay igu jirto ay habeenkuma seexan sidoo kale saacad iima soo marin qof muslima ilaahay nicmo iyo khayr siiyey aan ku xasba heraada maxaa loo siiyey oon ka xumaado taasma ima soo marin markaas cabdimaacaas wuxuu yihi tanaad ku gaartay waa middaa midda cid kasta haddaan wax kasta samayno marna aanan keeni karin aanan gaari karin waana wuxuu til waxaad ka garanaysaa halkaasi qofku inuu muslimiinta u laab xaaran yahay inuu daacadu yahay cidna una ciqda u qabin cidna unan xumaato qalbiga u haynin cidna unan xasbaynin wix ilaahkiisa ka xasbaynin inay tahay waxyaabaha waaweyn ee sanada lagu galo marka saas darteed ba waxaan leehay inta koowaad hore dhaca nooihi waa inaad ogaato haddii aad muslim tahay waxyaabaha asaadka islaamka waxaa kamid a inaad dadka muslimiinta daacadu tahay u laab xaaran tahay ciqdadaadan laabta ugu haynin nicmo ilaahay siiyeyna ama ka xumaanaynin balyo musiibo ku dhacdayna aanan ku farxaynin intaa kadib baa waxaan leenahay muxaadaradeena ma xasadkiihi xasad maxaa la yidhahdaa runtii xasadku waxaa weeye nusuustana shariicada marka dib loogu noqdo qofku inuu jeclaysto qof ilaahay nicmo siiyey nicmada ama diin ha noqoto ama adduunyo ha noqoto qof ilaahay u nicmeeyo nicmo siiyey ha noqoto maal ilaahay siiyey ha noqoto ilaahay madaxtinimo uu siiyey ha noqoto ilaahay aqoon diin iyo adduun u siiyey ha noqoto ilaahay caafimaad uu siiyey maskaxiyo garaad uu siiyey dulqaad uu siiyey dabeecad wanaag uu siiyey nicmaduu siiyey ilahay inuu bale ka badbaadiyo ha noqoto inuu shir ka soo baxay ha noqoto inuu jiro ka soo kacay ha noqoto nicmahan ilaahay ugu nicmeeyo diintiisa ama adduunyadiisa intaad ka xumaato inaadan saan noqonin arrinteed inaad jeclaysataa xasan la yihahdaa waa kasii badan tahay haddaad ku hadashaa wixii ama aad sal arrintii tusaaleynaya tusaya aada samayso laakiin qalbigaadi iyo laabtaada hadday gasho qofkii jirada jirada ka soo kacay inuu u dhintaa fiicnayd ama qofkii shirka ka badbaaday inuu ku dhintaa fiicnaan lahayd hadday laabtaada iyo qalbigaaga gasho ficil ilaahay maalkii iyo tijaarada iyo ganacsigu gale uu ka faa'iiday haddana waxoogay laabtaada ka taceysato inuu ku khasaaraad fiicnaan lahayd doontu kala degto ninka madaxtinimada siiyey inuuna helin baad fiicnaan lahayd waxyaabaha saas oo kaleeta ninbaa ubad iyo ahal ilaahay siiyey qofkii ilaahay siiyey haddaad jeclaysato inaan qofka arrintaa helin waxoogay laabtaada waxoogay yar gasho oo sidaa ilaahay u qadaray ilaahayna ugu qadaray waxaa u siiyey ayaan laabtaadu ka ciriiriyanta waxoogay waxaad ogaataa xasadkii waa kugu jira xasadka aan ka sheekayn doono waa kugu jiraa hadba inta uu yar yahay xasadkaadu waa u yahay marka uu batana xasadka waa sii badanaya ilaa marka dambe weel kaasoo baxda iyo salaad samaysa gaarsiiyo marka saa darteed ba waxaa leenahay xasadku waa qofku ilaahay nicmo adduun iyo diineed miduu siiyey oo laabtaadu ay ka xumaato wey ood jeclaysato inaadan arrintu saan noqonin ama aanu saa u helin hal mid baa laga soo roogayaa oo qofka aan xasad ahayn haddii waxoogay ilaahay nicmo u nicmeeyey yar dhusado nicmadaasi waxaa weeye ima diidanid inay nicmo ilaahay u nicmeeyey tahay laakiin wax dhibka dhalanaya ayaa kuu kalifay inaad dhusato haddii aad aragto qof ilaahay maal siiyey ummadiina ku fasaadinaya meelihii khamiga ku furaya meelihii naabaha qaawan ku furaya dadkii isku diraya dadkii kala geynaya hadduu qofku yidhahdo qof maalka ilaahay ku fasaadinayo inuu ka qaadaasa lahayd taasi dhib ma laha hadday arrintu tahay qofka nicmadan si xun buu ula dhaqmayaa ilaahay intuu addoommadiisa ku islaaxin lahaa oo ku wanaajin lahaana waa ku dhigayaa waa ku kargeynayaa hadday arrintu sababku qofku u dhiisanaya arrintaa tahay oo uu jeclayso qofkani maadaama uunan wanaag ula dhaqmaynin nicmadii ilaahay siiyey inay ku habboonaan lahayd in laga qaado nicmadan maadaama uu u adeegsanayo dhibkii bulshada iyo diinteeda iyo adduunyadeeda uu ku dhigayo taasi xasad maaha hala dhusada qofka nicmada ilaahay siiyey laakiin waxa uu dhusanayaa waxay tahay wid ilaahay ogol yahay oo qofka xumaatada u adeegsanaya madaxtinimada ilaahay siiyey diintii ku dhibaya dadka adduunyadooda ku dhibaya maalkooda ku dhacaya ilahay ninkan madaxtinimada kaada haddaad jeclaysataa taasi xasadnimo maaha laakiin waxa laga hadlayo qofka ilaahay nicmo u nicmeeyey adigu iyo ummadiiyo diinteediina aan dhib kusoo gaarsanin nicmadii oon dhib kugu haynin adduunyadaada aan dhib kusoo gaarsiin adig iyo ummad diintaadina dhib kusoo gaarsiin adig iyo ummadii inaad ka xumaato sida inay noqotona aadan jeclaysanin oo si kale aad jeclaato taasa xasad la yidhahdaa haddaba xasadka si waa ka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay laa taqaadacuu walaa tadaabaruu walaa tagaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaad allahi ikhwaana ha isgoynina dhabarka ha isu duwina ha isu caroonina saa ha ku kala tagina ha isxasdina wakunuu cibaad allahi ikhwaana addamadii ilaahay oo walaalo ah oo iimaan iyo islaamnimo walaalaysay isu laabxaaran isu qalbi furan noqda qabiil kala ahaada qoomiyado kala duwan ahaada qaanado kala fogdega laakiin marati ilaahay diintiisu ugu nooyay wakunuu cibaad allahi ikhwaana addami ilaahay oo waalo ah inaad noqotaan wey waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yihi xadiidkii ay imaam axmed iyo tirmidi iyo juwayr ibn cawaan radi allahu canhu ka wariyeen oo saxiix ahaa umada markuu ka sheekeynaya wuxuu yihi waxaa idinku safigay idinsoo idiin soo sulxaday idiin saraxday daa'u lumami qablakum ummadii idinku horreeya cuduradii halaagay waxyaabihii baabi'iyo burburiyey yaa idin soo galay idinka la siinin hoosta idinka soo disay hayri alxas walbaqdaa ad isxasadaan isdabagoysaan isshirqooshaan dabamo isu dhigtaan iyo colaad iyo calihi ismacitaan iyo idin dhex maro taasaa idin soo gashay wuxuu yihi waaan anigu idinma lihi timahay dadka ka xiirta idinma lihi laakiin dadka diintoodii sida mindidu timaha ay u xiirto iyo diintoodii xasad ku baabi'iya waxaan ku dhaartay yii allihii nafta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ay ku jirtaye jannada geli maysaan ilaa ilaahay aada raysaan ilaahay iimaankii naftahaana la iman kari maysaan ilaa aada isjeclaataan waxay idin dhex maro cogdadiiyo xumaatada isugu jirtona aad iska saartaan isnacaybkii sacayd aad ku badashaan cogdadii damri suqoolkii iyo sharqooladii laysu dheliyo isdabagoyntiina daacadnimo laabxaarni iyo qalbi banaano aad ku badashaan iimaankiinu halkii la rabay marna gaari maayo waxaa kaloo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yihi ummadooda waxaa ku dhici doona daau lumam ummadii ka horreeya cudurkooda waa ku dhici doona markaasu saxaabadu waxay yidhaahdeen wamaa daau lumami yaa rasuula allah ummadii hore cudurada kudur ku dhacay muxuu ahaa markaasu wuxuu yihi kibir inuu ruux iska kibriyo iska qooqo oo dadka inuu isaga turtay xuquuqdooda doono takaas watanaafusu in maal badsi iyo kutarka adduunya lagu halmaamo diin iyo aakhiro yaa la kacabtiisii watabacudu wataxaasudu in la kala fogaado oo laysxasdoo dabino laysu qoolo laysdabeeyo midka markuu dariiq maraka kale intuu u dabana uu boqnaha gooyo taasaa usadgeedg ku dhici doonta arrintaasi waxay socon doontaa yidhi xataa yakuuna albagyu waalharaj ilaa ay gaarsiiso intay isku xadgudbaan in migdaato sida dabino laysugu qoolayo midba marka kale u dabamarayo midba shaqo u dhigayo midbaa marka dambe intii laysu soo qoorto midba madaxa laysla galaa wuxuu ogaadaa waxa shirqool ku dhiri hebel inuu yahay shirqoolkii miig baa u daata maalna waa ku dhumaa madaxtinimada sharaf baa marka dambe miig baa daata xataa yakuuna albagyu oo qalbiga inta arrintu gudubto qowlkii kaasoo baxayo waami iyo fulkii aad samaynaysayba ay ku gaarsiiso inaad xadgudubto xadgudubka xadgudub jawaabtiisu ay noqoto waalharaju marka miigi daatoo dulku bato arrimahaas oo kaleeto oo tirada baa nabigeena calayhi salaatu wasalaam saabkeedbu waxa uu ku yiri qofka ilaahay nicmo u siiyo ama baahiya dani ay soo gasho istaciinuu calaa qadaa'i alxawaaiji bilkitmaan markaad danahaadiiyo hawlaha ay qabsanaysaan ilaahay nicmona ku siiyo wax kamidihii iyo baahidaada ay qabtahay qof kalow qabso si tartiib arsoonan shaa soo shaac bixinay midna danahaada u dhamayso maxaa yeelay fa ina kula dii nicmatin maxsuub qof kastoo nicmo helaayay idin baa xasbaysa oo xaasid ku ah cadow ku ah ka xun nicmada ilaahay siiyey oo say uga baabiin lahaayeen uga hortegi lahaayeen ka shaqaynaya markaasu waxaa yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka ilaahay dad acdaa o cadow kuwa ayuu leey markii la weydiiyey waa wuxuu yihi alladiina yaxsudu nnaasa calaa maa aataahum min fadli ku xasbayo addoomada ilaahay wixii fadligiisiiyo nicmadiisa ee uu siiyey xadiidkaas waa xadiidka mucaad ibn jabal radi allahu canhu ee nabiga kasugna calayhi salaatu wasalaam mar kalena nabigu calayhi salaatu wasalaam marar badan isagoo ku digaadinaya muslimiinta waxa uu uga digi jiray qofka muslimkii qalbigiisa inuu seexdo isagoo qofka walaalkiia qalbiga wax ugu hayo markaasu wuxuu yihi dadka muslimiintaa qalda camalkooda khamiistiiyo isniintaa la kor yeelaa waana loo dhaafaa ilaa laba qof oo xumaatay cuqdi ka dhaxaysa maahane waa la yidhahdaa usuga xadkaada salixa ilaahay ka heshiiyaan ukaayalaa dembiga waan la dhaafin marka xad xadkiyo cuqdadaada qabta muu jeedaa dembigaadu la dhaafi lahaa buu dariiqa ka istaagay dembi badanaa lagu dhaafi lahaa wan xasadkan laftiisada un waa loo kaadinayaa bainta cuqdadaa qalbigaaga aad ka saarayso saa darteedee muslimiinta hore waxay dhihi jireen dembi dunuuban in lagu caasiyo aadamahana noloshoodu soo mara waxa ugu horeeyey xasadka ilaahi aadam markuu nicmeeyey malaa'igtiina u sujuuda yidhi nicmadaa waxaa garaysan waayey ninkii ibliisaha markaas waxa uu yidhi aniga oo dad liiga abuuray oo ka sharaf badan sidadaa lagaga fadilayo aadam ara'aytaka haada aladii karamta ay iga waran buy ninkan aad iga fadlisha aniga darajo iga daraasiisay lain akhartani ilaa ywmi alqiyaamati la axtarikanna duriyata ilaa qaliilan tan waa qiyaamaan qiyaama hadaad ila jogto balan carruurtiisa insaan dacado hogaanka geli waa kaxaysanayaa buuri markii lagu sujuudana wuxuu ahaa asjudu liman khalaqta dhiinan wax meelo laga abuuray maan u sujuudaya ana iga sarreynaya maanta marka iyadoo qaybo xasadka sababaha kale kamid tahay sa arki doono laakiin waxaad ogaanaysaa wax lagu gaaloobo oo aadamaha intii la abuuray in rabbi lagu kufriyo sababa waxaa u horeeyey qofku inuu xasdo oo qof ilaahay nico u nicmeeyey uu qaadan karayaayo laakiin qofka xaasidkiihi wuxuu kamid yahay dadka dhaalimiinta waxna waa kaga duwan yahay haddaad aragto nin reer intuu ku duulay baabiiyo dhulkoodiiyo ma qabsaday maalkoodiiyo hantidoodu dooday ama nin madaxtinimo haysa intuu afgambiyey kursigii ku fariistay nin waliba inuu guul gaaray u haystaa dadka dhexdiisana waxaa la isla weyahayoo nin guul gaaray buu isu haystaa laakiin ninka astaanta ay ka muuqato sidii nin laga dhintay dala ku haysatay murugadiyo tiiraanyadu ka muuqato wejigiisa muuqaalkii garanaysa qof naxsan oo naftiisa culays iyo dhibaato badan qalbigu dubanayo inuu yahay aakharana dembigu u yaallo waa ninka xaasidka qof baa ilaahay u nicmaynayaa murugadiyo tiiraanyu la baktiya tiiraanyadu waa tiiraansanya marka waxay yidhahdeen ninka daalimka ee moodaua dulmiyo hantigiisi wixii si la qaatay markaad aragtay waa ninka xaasidka waxaa la yaqaana inuu murugoodo qof maalkiisi la dhacay la dulmiyey qof xigtadiisii ama waxay qaraabadiisii la dilay oo dilku ku dhacay qof xugul darajo ay hayse laga qaatay qof dalkiisii laga kiciyey si kastaba ha noqotee qof la dulmiyey ayaa murugiyo tiiraano lagu yaqiinay ninka daalimkaana waa isla weynaansho yoorab baa lagu yaqiinay laakiin ninka daalimka ee xaasidkiihi maskigiisa ilmihiisa wejigiisa markaad aragto nin laguma moodaa murugiyo tiiraano ka muuqata muuqaalkiisiba dunida waa ku cadaaban yahay oo murugiyo tiiraano ka muuqata aakhirana waxaa weeye cadaab baa uga horeeya waxa uu sugaya insha allahu tacaala sida aynu arki doono waxyaagaa dambiyada ugu waaweynay doon taarikhda aadamaha u horeeya soo mara waxaa kamid ahaa dilka dilkana qaadiru yahabu labadii ibni admi aadama waxaa sababay in ilaahay qurbaanka u dheeriyo midna uu ka aqbalo ugu nicmeeyo buu soo jiiday markaasuu wuxuu qaadan waayey ninkan sideedaa looga aqbalay ama looga aqbali waayo waa wax qadarka rabbiya subxana watacaala rabbigaan laba cibaado taqarubnaan ugu dhawaano min waa ka aqbal labadii qof midna waa ku soo jiiday ninkan laga aqbalay sidii lagaga aqbali lahaa buu sameeyey marka sida ani haddii laigu soo jiidaon samayn waayey isaga in laga aqbalay u sameeyey wuu dilay in qarabaa qurbaanan fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar midkada laga aqbalay midna waa lagu diiday markaasu wuxuu yihi qaala la aqtika waa ku dilayaa bui asaga waabana waa duulayaa ninka waxa waa wuxuu yihi inamaa yataqabal allahu min muttaqin ilaa cidni ka caysatu aqbala adaa ani maxaa dembigan kaa galay aya waa ku dilayaa marba haddii lagu nicmeeyo nicmo lagu siiyey nicmadiibu xasadkeedii adkaysan waayey markaasay waxay gaarsiisay sal inuu sameeyo oo uu dilo dhigiisa baadiyo waatuu nabigu laha alay salatu salaam xataa yakuuna albagyu alharaju ilaa xadgudub iyo dhulka baata arrimaha saasoo kaleeto waa xasadka intaa nusuustu ay saa u ceebaysay waxaan leenahay aadamaha waxyaaba badan baa ku kalifa qodobka labaad udigbiya wuxuu yahay inagu muhiimsan inaad ogaato maxaa aadamaha ku kalifi kara inay waxastaan waa tira badan yihiin laakiin wax rimood oo mudda nolosheena inay taabanayso waan ka soo qaadaynaa arrinta koowa aadamaha xasad ku sababta uguna badani waa qofku qofkuna wax ka tirsanayo wax tirsi waa inuu yahay inuu wax yeello gaarsiiyey maal buu ka qaatay darajuu ka qaatay uu lahaa meel uu nafci keeni lahaa buu ka riixiyey hadal xun buu ku yiri inuu wax soo gaarsiiyo qofku qofka qofku in arrintii uu ka colaad qaato cuqdana laabtiisa ay ku beerto amamuhu markuu wax ka culubo cuqdadna ka qaado wuxuu isku dayaa inuu aarsado xaqiga waxa ka dhimanna uu soo riso haddii qofkii kari waayo arrintaas sababo badan uu hirkaayi kara darteed ninkii waa kaa awood badan oo ninkan haddii adiga maal kaaga dhacay waxba kama soshan kartid ma wax ka dhacsan karta maaha ama duruub kalaa kuu saamixi weydayo dadka dhexdiisa gaar ahaan waad buu ahaa ilaahay dadku isaga cafi baa layihi markiisuna waa aqbali weyda marka ninkii baan iska ducinayaa oo rag baan haysaynaa inuu yidhaahdo waa ku dhici kari waaye laabtiisuna waa huraysaa waa gubanaysaa markaas wuxuu gudbaa qofka aadamuhu markuu wixii soo dhacsan waayo culays cirurigii laabtiisi iyo caradii dareemayena uu gacan iyo wixii lagu sameeyo kale ku aarsan waayo waxaa isu bedelaa cod iyo xasad la isu bedeshaa marka dambe markaasuu wuxuu jeclaystaa in ninkaasi dalab ku dhacdo wixii nicmo iyo khayr ay leehayso dhanna inay ka qaado carurta ay ka dhamaadaan xoolaha ay ka dhamaadaan barashada kursiga lama tuuro caafimaadka intii jirro ay ku dhacdo yuu jeclaystaa waxay u jeclaysaa inuu dalay ku dhacdo khalko dhanna ka tago hadday musiibo qofkii ku dhacdana waxaa laga yaabaa isaga laftiisii inuu ayleey soo arko ayleey soo arko qofka daladu ilaah igu rigay dulmigu igu sameeyeyo werigaana inuu yidhaaho xasadniyadii inay sabir yeelataa laga yaabaa inuu wel yahay oo adiga ahu banaato markii igu walahaa ilaahay baa iiga soo aaray buu leehay weligaana ducada waa la aqbalay hadi marka reerihii hayo habaarsanaya marka qofkii marka xaaladaas oo kaleeto qofka waxaa ku kalifay in la dulmiyey dulmigii uu tirsanayena uu soo aarsan waayo wax soo dhacsan waayo ay u bedesho marka xaalad kale u gudubsayo intii la yeelay intii ka gudubtay inuu jeclaystaa ninka rexaab maalka inuu nag intuu ka dhaa faqiir inuu noqdo caafimaadka intuu inuu jirado darari ku dhacda dhan uu ku farxo haddii ilaahay caafiya ama ilaahay maal siiyo ama ilaahay nicmo siiyana uu ka naxo laabta waran kaga dhaco aynay salaalin laabta kaga dhalla aad moodo intuu sirriyaa jirka uu isgeliyo haddiina ninkii balaayo ku dhici weydo siaus yidhaahdaba adigu ilaahay agtiisa darajo kumarihiyo waa lagu nacay maadaama ninkii waxaa ku helaya dara ku dhici weyday kan la yeeli waaye kan la yeeli waaye isleega qofkaasi laakiin halka uu marayo xaalad adaga xasada wey markaasuu wuxuu gaarayaa inta uu xasdayahay dembigi lagu sameeyo boqolaal ka badan inuu gaarsiiyo oo intaa dembi ka badan isagay ku socdaan saas darteed ba waxaan leenahay colaada dadka dhex taallaaye hadya goor waxaa la socda inay isxasdaan oo qofku qofku uu necab yahay inuu ilaahay nicmo siiyo uu ka raado in ilaahay balaayo ku rigana uu ku farxo saa darteed baa dadkeenu soomaaliyeed marka hadii isugu soo noqono intay dagaaladii sokada dhaceen markii dagaaladii qabiilkii dhaceen ee qabaa'ilkii isku dhaceen reer hebel baa meeshoodii daacun ka dhacay ama macaluul iyo gaaso ka dilaacday qolay reer hebele kale hooskii dawlka kaga qodlayaan xasadkii sooma jeedi haddii la reer hebel barwaaqa u dhacdo nabadgelyo heeno hay-adaa u yimid oo caawiyo gabare raashin baa loo helay yala caafimaad baa dadkii daacun ku dhacay waa la daweeyeyna waxoogay u ka xumaanayaan hay-adaha inaga soo degdegin bay socdaan lacgaraan waxoogay ku soo daahaan waxay hebel yar kala gaabto xarabaha socotada iyo xasadka laga hadlaya wax sii fog maaha waxa inaga lagu jiro kaleeto xataa qabiil qabiil inoo gaaray oo kaleeto wey waxaa laga yaabaa ninkan sidaa lihi meelaha laysku dagaalayo inuusan weligii tegin soomaaliya waa laysku laynaya waxaa koonfurta soomaaliya laysku haystaa isagoodu ka yimid gobolada dhexe soomaaliya ama etoobiya keliya ama kenya keliya weliga meelaa laysku haysta waan arag laakiin uu cuqdad buuxuu buuxsan yahay reebel u buux reebel la iska dhicin waayeen marka uu jecel yahay iyadana dee inay faafatahaagii biyo qaadaan inuu daacun ma ka dhigo haddii daa reebel baa ku soo dulayay waa ee dembiga weyn ku jira adiga marka meel fogba hawadima hataa markaan egnaayo haddaan soomaalin nahay waxa dhacayna an ognahay cid ka badbaadsan heer qabiil ha noqoto ama heer shaf ha noqotee ilaa man raximahullah saalka waa ku jiraaye mahlaasdaba qabto taasi waa saabka koowaad sabab labaad oo aadaamaha dhexdooda ka dhaca oo keena ayaa jira qofku waxaa jira markuu bulshada ku dhex nool yahay meeqaan iyo darajada inbu ka leex dad waxaa jira uu rumaysan yahay oo iskaga qiyahay tahaara bulsho ahaan inay ka yar hooseeyaan isaga oo uu meelaha u dirdirsado walaa saa soo yeel isaga hadalka u yidhaahdeen soosaa loo dhegeysta markuu yidhaahdo hala baxo baxa isaga isaga atbaacu ah qaybtii mid ka mihi ilahi hadduu nicmo siiyo oo uu jiiraado ninkani amuu gacantaada ka baxaa wuxuu jeclaysaa inaan nicmadaa la tumin si aanu gacantiisa iyo awoodiisa wbixin isaga daba yaalla uu noqdo xoogay dhaqaalaayo in badan baa daba taalla u duulka siiyaa wuxuu dana hoona u dirtaa mid kamida ilaahay maal siiyo markaas rekan muujeeda maanta maal buu helay talada adiiyo waxaad siinaysa waa kaa maarmaya marka saa rabtaa u dirsanaysa heli maysid marka wuxuu ka maqalaa inuu la soo tumo ama isaga mid ka amar qaadan jiray iyo taladii uu ka qaadan jiray iyo wuxuu waalki jiray mid ka sarreeyanay daba samii jiray inuu dabafadigiisa ka baxa hadii wax ka absad wuxuu jeclaysaa oo ka xumaadaa nicmada ilahay siiyadu ka xumaadaa waa wadaagay uu tuugaa tubtuu taxriishu akriyaa dadkayan caado qofkii hadduu caafimaado oo cudurka si fiican uga kaco waxaa weeye kuu soo baahan maayo kuma daba yaallo cudurkaaga qaadan maayo inta ka yar xumaado wuxuu iska jeclaysaa sidadeeda kusoo noqnoqoto xaasid wey ninkaasi xaasida wey ninka suldaankaa dadkii nin kale haddii suldaannimo doorto meeshiisii darrada suldaan hadday samaysaan gacantaada ay ka bixi suldaan kale iyo garaad kale yeelan hadhow adiga taladaadii geedka lagu soo fariisan maayo nin kale ee ninkaa kaleen la doorto inaan la dooran horkiisa aan ka dhigana isna xasid wey waa ku jira marka xaaladaha saas kale toon qayb baan sii sheegi doonaay qof haddii uu dad isaga daba joogaan daba socdaan inay u baahiina uu dareemayo hadalkiisii amarkiisiyo taladiisana qaan isagana ay waxdidaan qayb kamida haddii ilaahay nicmo siiya uu ka baqa taladiisa inay ka baxaan ama ay ka maarmaan amay meeqaan iyo darajo la soo sinmaan marka uu jeclaysto nicmada ilaahay siiyo dadkaa inaan la siin ninkaa xaasid weeye waa sabab xasadka kalifa waxaa sababka keenayahay waa inuu ka boqo dadki gacantiisa ku jiray inay ka hoos baxaan dadkii ka hoosayey inay la soo sinmaan baqitaan inqu ka baqayana waa ku kasabtaa mararka qaarkood inuu xasto nicmada ilaahay dadka siinaya uu ka xumaado oo uu jeclaysto nicmada ilakin uu ka qaado arrin iyadana labaad oo dhacdo wey sababka saddexaad ee aadamaha ku kalifa waxaa weeye in qof ilaahay u nicmeeyo oo aad ka baqayso qofkaa nicmadaa darajada ilaahay siiyey amaanki ama maalka siiyey inuu iska weynaado adiga naftaada aynan aqbali karin qofkan waa isla weynaado isagaa dambaabaya bilaada ka raacaada mihin ay u adkaata marka in hebel haddii nicmada loo siiyo uu kaalo iska weynaan doonaa hebba kaalo iska weynaadayna naftaada ma aqbali karto marka ilaahanu nicmada siini halka hadday kaa gaartana oo amuu ninkan ay xasbaysaayey nicmadan ilaahay siiye darajada siiye maalka siiye aqoonta la siiyey kaalo iska weynaa oo sinaanti u dhaafaa ilahay nicmada ka qaadisan sinaanta dhaafi uga iska weynaamin halkaa qalbigaada hadday gashana xaasid baa tahay waxaaba xasadka waxaa kamida nidaad samaydeen inuu kaa faramara aad ka baqay faramarkana naftada aynan ogolaanaynin oo ka xumaato nicmadu kaaga faramara ilahay haddii uu siiyo ama caqliga ama caafimaada saas darteed waxaad ogaanaysaa markii nabigeena alay salam ilahi soo diray midka abu jahal aha wakiil la yihi reer bani makhduum qolo laydhahdo ka dhashay nabina qoys reer bani hashim laydhahdo ka dhashay laba qoysa tartan ka dhexeeya ahaan jireen wax kastoo sharaf bulshada lagu tagiyo ku tartama markuu diidayba waxaa la yihi maxaa dhacay wuxuu nabi reer bani hashim waa tartamay waxaasan sameeyen kaasan samayna kaasan samayna kaasan samey wax kula samaysay qola kaa samayn jirtay aakhirkii isaga istaagana waxayna dhaheen bu yihi minaa nabiyin nabi baa naga dhashay annaga dadka ka ilaahay nabin wallahi ilah waxa dhaartay weliga rumaynayn dadka xaga ka ilaahay annaga nabi wuxuu u diiday reerkaas tartamayseen xirbinta idinka dhaxaysay waxay idinkaga sarreeyaan bay hooyada waa idinka faanayaan marka taa in lala maaha waa in la xisbaa marka marka xasadkaasi waxaa kaloo kamida nabiga madiine markuu alayh salaatu wasalaam laba nin odayaasha hor yahuudiya culimadoodii kamida labadii nin markay garabkii soo noqdeen gabar baa ka sheekeynaysa midko dhalay oo islaamka markii dambe ninka xuuga naakta la dhihi jiray nin baa wuxuu yiri weydiye yiri ahuwa huwa war musagiba kaasuu yihi haa warabbi warabbi muusa muuse rabbiga abuuradaan ku dhaartaye isagii margii la sugayo wey markaasuu maadaa tajidu fii nafsika min naftaada maxaa ku jira dareemaysaa markaasuu yihi cadaawatahu maa cishtu aw inaan la noqdo intaa noola markaasuu yihi maxaa dhacay waxaanu doonayna bu yihi annaga reer yahuudooda inuu noqdo laakiin carabnagu noqon yeeli mayno inay carabbi inaga horsiiso annaga culimo aanu ahayn intay nicmadaa naga faramaraan weligeena waa diidin weligeena la dagaalamayna waa iska diidila nabigu lasoo la jirti wey mana qofku inuu ka faramaro ay diidan tahay ala iska weynaado hebel loo samiri maayo hadduu nicmo helo iyo caafimaad iyo taba hadduu helo loo samiri maayo intaad tiraahdo ilaahay talamaad ka qaba hadday qalbigaa gasho waa sab xasad ku kalifa oo xasidka ku ogaanaysa sodobka afraad waxa uu yahay dadku inay maslaxad ka dhaxayso waxay ku tartamayaanna uu jiro hal haddii loo wada tartamayo qofka qofka kale uga badiyo uu doonayo haddii qof ilaahay wax dheeraada siiyo ugaga badiyo kaka inta kale way xastaan arrintana waa arrinta aada u tira baaran ee bulshada qayahooda kala duwan oo dhan aada u gasha waxaa kamid a labada dumarkaa la wada qabo waxay fartag ugu jiraan soo jiidashada ninka iyo u kala dhawaanshihiisa haddii mid kamid ilaahay midda kale waxaa la meertahay siiyo ama maamuus wanaag siiyo ama qadada sida loo dejiyo ninka loo soo jiito ay kaga xeel dheer tahay ama ilaahay muuqaal iyo quruxay ku dheer tahay siiyey ama ilaahay wax kale uu siiyo oo lagaga jeclabo waxay ku xaldaa waxa ilaahay siiyey oo waxa ilaahay ka qaada jeclaysata marka xasabka keenaa waxaa weeye si kala meehe waxay u tartamayeen bay nicmada ilaahay siiye darteed oo laga badisay ilahay nicmada maxaa usisay ka qaadba qalbigeeda gasha labada carruurta aabbaha wada dhalay ee waa la hehi aabbaha iyo hooyada kale xigsigoda waa loo tartamaa midba midka kale intuu uga dhawaado in isaga waxau daba looga roonaado ayuu jeclaystaa markaasuu mid waliba isku nadaa midka midka kale hadduu haddaba taagtiga iyo tallaabooyinka wax ka badiyo uu ka baarisanaado labada waalid uga nagamuglaado umuxuun noqdo iyadoo lagu wada jiro waa xasdaa oo laga yartaaba arko saa darteed ikhwati yuusuf waa ogtihi nabi yuusuf markuu aabihii inuu ka jeceliya walaalihii ay arkeen waxay yidhaaheen id qaaluna yuusufu wa akuuhu axabu ilaa abinaa mina wanaxnu cusba koox baan nahay yuusuf iyo wiilkan labahaba aaba naga celyahay ina abaana lafii dalaalin mubin aabaha waa dhinsan yahay maxaa maxaan samaynaa marka iqtuluu yuusufa dila wiilkan hala dilo aw itlaaxuuhu ardan ama dhul fog ku tuura yakhlu lakum wejhi abiikum idinka yaadiin waa isu banaanaysan wejigiina maalmuhu i careenayaae saktakuunuu min bacdihi saalixiin kadib waad ka wanaagsanaan doontaano haddii ninkan meesha ka baxo jacaylka loo siin karayo marka walaalaha aabbaha u kala dhawaanshaa u tartamayaan waa waa isximayaan waa xinkaa waxa laga hadlay marka xinkaasi waa isxasbayaan marka midda bibikarka wax yar dheeraadee maanta lasoo yardhaweeyo ciil baa dilayo kanaan lasoo dhaweynino aabbaagtiisadana mar loo carooru jeclaystaa taasina waa mid labada ardayda macalinka ku tartamaysa ee macalinka inay kala xigseen u kala dhawaadaan rabana iyagana waa isximayaan haddii mid ninka macalinka looga dhawaado waa xasdaaye wuxuu jeclaystaa inaan loo dhawano halka laga saaro labada nina madaxtinimadiiyo kursiga ku tartamaysa iyo darasada isku haysata ama doorashada baarlamaan ugu jirtana kursiga magaalada laga soo geli lahaa ama madaxweynenimada iyo ra-iisul wasaarada loo tartamayana midda midka kale hadduu ka absahansanaa marka la doonayo ama ka dhaqaala badnaado waxaas dalla dhaqaalaha ilah inuu ka qabo midaan waxba hadli karin uu ka dhigo waasu jeclaysa isagana waayo wala dadkaa tartamayo ee iska xasiyaan xasabka soo galay waxaa kamida labada nin ee wadaadada magaalada wada jooga ee ama wadiya ama duriiska akriya ninkani ninkana haddii dadku intuu ka xalaqad weynaado waxoogay cuqdad baa gasho ninkan wuxuu u xalaqad reebaaday dadka xaggaa waa xasdaa saas darteed baa dadka qaarkii waxay yidhahdeen umba umba waxbaa haadee wadaadda xasad baa halaagay waxayna yidhahdeen soomaalidu xasadkii afbaad dameer baa lasoo rara yihahdeen afar haadood oo xasad ay raaran tahay saddexna wadaadadaa qaatay dina caamadaa qaysatay waxaa looga jeedaa wadaadada bay ka xasad badan yihiin maaha laakiin ninka wadaadee diinta yaqaana wax yar baan loo dulqaadan karin hadalka ninka waayeelka aan looga dulqaadan karin ninka dhalinyarada hadduu yirah laga qaadan karaa marka isagoo wadaad tahay ee diinta yaqiinay alla kacanta dadka wiraye waxa yar ka soo baxay ummadda boqol kiiba sagaal iyo sagaashan hadday qaatay isna mid ka soo baxday diinta waa ka culusta hadda taasaa la tilmaamaya marka labada nina masaajid magaalada ka wacdida ee waxbay ka urursata haddii ninka ka wacdin jira nin ka wacdiyooda soo baxo waxad haddii la yidhahdo hebel baa ka wacdiyooda xaggaasa maanta loo gatayna kaasuura ama dhinto oo wax ku dhaqo jeclaystaa siyaasi waxyaabaha isxasbaye sababto a magaalada magac baa lagu tartamaya ama kursi baa lagu tartamaya ama wax ka dhexeeyaa lagu tartamaya jira marka dadka wax ka dhexyaan ama maal ama magac ama meeqaan iyo daraso ku tartamaya ama laba la wada qabo ama laba walaalo ah ama laba arday ama laba wadaadee meriga jooga ama laba kursiga darasadiida tartamaysa waxay dooniga ha noqdaan dadkaasina tartankaasi waxa uu keenaa haddii mid midka kale ilaahay wax ugu nicmeeyo uu ka kale uga dhaglo ama ilaahay wuxuu loo tartamayo midkood uu siiyo ugu deeqo ka kale intuu xasdo cuqdad musame halkaa la fadhiisto in wixii uu waayo dala ku dhacdo wixii farahiisa ka baxaan inuu jeclayso saa darteed waxaa aragtay madaxda maanta tartamaya xisbiyada dowladda ku wada jira dalin baa laysu wada qolaya waa la wada shugulaya dad baa laysu wada qolaya marka qolada maamulka haysatay dadkii ku dhacdo waa laga tacdinaya way ku dhaceen sababa aragtaan dowladda waa in la ridaa waxa laga bilaabaya maxay tahay waa in wasaaradda sacsana dowladda sacsashaa muxuu waxaa leeyahay isaga raagaasha soo gala ku sabax ninkaa meesha fadhi xasiga ku taagan taaganya saa darta waxaa ka garanaysaa barnaamijka markii leeyahay xisbiyo badan ha la firo waa barnaamijkii xasadkii oo dhigdada loo aasayo wey bulshada xasadkii oo dhigdada isaga laftiisa loo aasayo islaamka la dagaalamayo wey marka taas waxaa la jeedaa waa qayb kamid a waxyaabaha xasadka keena arrinta shanaad ee xasadka sababaha ku kaleysa dadka waxaa kamid aha inuu qofku madaxtimo jecel yahay maal ma rabo laakiin madaxtimibuu jecel yahay madaxtinimadaasi mudada suguma jeedo inuu madaxweyne noqdo laakiin wuxuu jeclaya bulshada agtooda nin aad loo amaanay inuu noqdo in la yidhahdo hebela hebela kale lama aragba ama geesinimo lagu amaano uu kaga muuqdo dadka ama asfahamnimo iyo gabay uu kaga muuqdo dadka ama cilmi iyo aqoon uu kaga muuqdo ama farsamo iyo waxyaaba uu yaqaano uu kaga muuqdo ama gaari uu wato uu kaga muuqdo ama waxun kaga muuqdo inuu bulshada nin ka takooran ayuu jecel yahay oo marka laga sheekeyn la yidhahdo hebela baabkaa hebel qof ugu soo qabta ma jiraan haddii maalinka dambe soobar dunida geeskeeda shishe nin geesinimadiisa lasoo garab dhigo isagii ama nin aqoontiisa isagii lasoo garab dhigo uu ka xaabaa markaasu wuxuu tuma ninkaa ama inuu micnadaa ka guusho ama uu dhinto si isaga damada ugu saaray oo cadiima nabiir waxaa la yidhahda qof la garab dhigo ma laha waxuu ka helaya ma jiraan dunida labada geesku ku kala nool laakiin waxaa ka wuxuu iska jeclaya naftiisu in la yidhahdo hebel ah hebel nin lagu soo qaban kara ma jiraan maalinkii la yidhahdo nin baa lagu soo qaban karaa wuu ka xumaanaya markaasuu laabtiisa gudanaasi inuu si un noqdo wuu jeclaysanaya halkaas waxay dhaheen wadaadadii wadaadada xayaana way ka dhacdaa wadaadada ganisadaa nimaadka loogu soo noqon jiray wadaad kalaa soo baxoo nimaadka yaqaana kaasi inuu dhinto dala ku dhacda jeclaysaayo isagay noqo ninkaaga loogu soo rag badan yaqaana aqoonta kama cararayo rag badan yaqaano akrii kala jira taclib kala qabo laakiin isagaa farta lagu soo fiiqaa la marka ugu dambeeya loo noqdo isaga haddii nin kula tartamayaa baa ka xumaada markaasaa waxaa laga dhigay isagoo wadaad joogo haddii wadaad maqan la ammaano in kan la cahay majeeda nin kalaa la ammaano la yihi geesi ah wey ninka qoyahana wey nin kana wey kanfaa la cahay yaaden kaas wadaadada waxay mahmaan ka dhigeen madxu shaykh algaayib dalmi mushal xaadir bay yidhahda hadda sheekh maqan ammaanto tankuwateera waa cayay qof maqanal baa waxaa wuu ka xumaanaya maxaa ka uga xumaanaya qofka ilaahay nicmada siyo kale haddii lagu sheegay muxuu uga xumaanaya hasdaya la raba nicmadaas kale ilahay inuu siiyo xataa ilahay hadduu siiyo agtiisa lagu sheegsheegay maqmaqalo ma doonayo ninka xasad baa qalbiga uga buuxa waxyaaraysaa marka arrintaas waxay keentay in la yidhahdo qofkani shaksiyad xumo ay tahay intooda dhan maaha laakiin shaksiyad xumo weeye wax loo tiriyo aan la garanayn dadka waxaa jira dabeecadda ilahay ku beena waa kala duwanta nin baa markii dadka laga sheekeynayo duriba waxa ka dhacay hebel baa laga sheekey hebel baa laga sheekey cuqba kama dhaxayso xumaato kama dhaxayso wax ka dhaxayo ma jiraan laakiin marka laga sheekeynayo markii hebel caafimaad baa dhacday barwaaqaa dhacday uguma dhaxdo waxaa ugu dhaxdaa markii laleeyahay daacin baa dhacday bala dhacday adinku waa rugbaday oo kanay noqotay waxaas isaga ugu dhaxdaa oo ka hela in la yidhahdo ummadda kanaa dhacay meel baa garas ka siiyey taariikh waa meel laga dhigtay magaalo gurguriyayo diyaarad baa dhacday waxaa in laga sheekeeyo iyo sheekada uga baxda dadka qaar laakiin iguma baxdo dad baa ilahay caafimaadkiiyo dad baa ilahay barwaaqasiyo meel baa dawlo ka dhalatay dad baa dalo ka badbaaday waxaa sheekooyinka uma baxdo marka qofka taasa iska jecel dadka ka hela ummadda inay balaayo ku dhacdo balaayaha laga sheekeeyo qofka isaga xaasid wey laakiin xaasidnimadiisu wax ku kalifa ma lahan ahayn shaksiyad xumo waxay muslimiinta yidhahdaan wey khubsu nafsi shakmo wey qofka waxa kalifay waxuu ka heli ma jiraan nicmada dadkaa ka guushay isaga dhibay ku haysa joogitaanka ma laha hadday ka tagtay isagu bahay kula tartamaya ma jiraan dadkaa waxaa isku qasay dalbada yaqaanba waxaa laga sheekeeye america haddii laga sheekeeyo la yidhaahdo horumar caafimaad baa la gaaray ka ma jeclaysanay haddii la yidhahdo gobollo dhan bay biyo qaadeenna waa ku farxayaan africa laga shirkeeyey haddii la yidhahdo africa maalmaha way seenaatay roob baa ka daayna ubabax ugu bixi mayso haddii la yidhahdo africa gaasa ka dilacday dawlada waa isu kacay jeelaa kacayna sheekada markaas saax haweenaya xabaas gelayaayo dhiig keenaya qofka saasoo kale hataad aragtaanna qof xaafido shaqxugaa ku kala tegay waxyaalaha saas oo intaasi waxaan kaga soo gaabsanayaa waxyaabaha la yidha asbaabta xasad ku sallaysan kuwa ugu waaweyn waxyaaba kaleoo tiro badan oo sanna qooyar oo tiro badanna waa jiraan sida qofku inuu jidiidayo inay dadku la sinmaan inuu qofku la siman micno uu silaahi siiyey aabbahiisoo kaleeto inuu kaa saanaya maaha inuu kaa dheeraado inaad diidan tahay maaha laakiin maskaxdaada inay geli weydo sinaba qofkula sinaadaa ilahay micno siiye sidaan biyada u dhigi jireen abasharu waaxidin min ma tabico qof binaada naga maan raacayna anzila calayhi dikri min baynina bise wax jooga kitaab lagu soo degsa see ku dhaca micnahu xasadka uu ku gaarsiiye qaadanshayaa uu ku gaarsiiye waxyaalo kale oo tira badan marka xasadka sidaasihi oo intaan ka soo sheekeynay waa ka rabbi subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay qaybo badan oo kamid a ummadii hore marka uu ku tilmaamayey ilaah inay ku gaarsiiso qofkan way islaamay inaad ka xumaato ninkii wax kugu sameeye holandiiska ahaa haddii la yidhaha ninkii waa soo hanuunahay way islaamay inaad ka xumaato islaamkiisiiba oo jeclaysa gaalooyinka ku dhiman lahaa waxyaala lamid waxyaala dhacay ilah wuxuu ku tilmaamay dara wadda katiira min ahli lkitaabi la yarduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim in badan ahli kitaab waxay jeclaysteen inaad gaalnimada intaad ku noqotaan aad ku dhimataan maxaa ka sallisay xasidnimo darteed xasad baa halkaa geeyay markaasu waxa yarduuna takfuruuna kamaa kafaru waxay jecel yihiin inaad gaaloobaan si ay gaaloobeen fasakunuuna sawaan aa isku noqotaan si islaam noqon kara aniga hadha aakhare markaan maalgaasa may diri karaa intaasu ka xun yahay oo intaasu ka xaseeya saa darteed ba waxaa la rabaa inay dadka waxa uu siiyey ilaahan ku xasbin sidaa weli am yaxsuduuna naasa calaa maa aataahum allahu min fadlih intaa kadib waxaa la gudbayaa maxaa dawaa waa horey sheegayo aniga hadal iyo war dheer ma hayo laakiin waxaan rabaa inaa idhaahdo maxaa dawaa qofkii xasadka iyo arrimaha isku arkaayo muxuu isku daweeyaa waxaa len waxaa la isku daweeyaa alcilmu annaafic waalcamal asaalix cilmi saxa inaad u yeelato aqoon dhab ah asadku waxa u yahay aqoontaa dadka waxaan leenahay markaad u yeelanaysaay waa inaad ogaato xasadkan aad samaynayso ma adiga mise ninkan aad xasayso adiga xasadkan adduunkaagii iyo diintaadiiba middi kugu yahay waa darar fi diin wadunya adduunyadaadina middi kugu yahay xasadkani aakhiradaadina halaagii middi kugu yahay waamaa ninkan aad xasbaysaaye adduun iyo aakhara midna wax yeeli maayo adduunka iyo aakharaba waxtar buu yahay xasadkaagi labadaa eray inuu ninkaad xasbaysaa adduun iyo aakharaba waxtar u yahay xasadkaagi iyo adiga adduun iyo aakharaba inuu fasaad iyo baabaa ku yahay aa wax yar maan qeex markaan leenahay adiga diintaada midba ku yahay masalada koowaad waxaan ilaahay baa qaydiyey arsaaqda maqaadirta adduunka ilaahay baa cadaaladiisa iyo xikmadiisa ku qaydiyey siduu ilaahay u qaydiyey uu cidda u qoro u gartay oo uu siiyey inaad ka xumaataay waa caqiida xumo wey marka koobaad inaad arrintaa ka xumaato marka koobaad caqiida xumo wey waxaadan ku raalli noqonin qaybtii ilaahay iyo qadarkiisii oo waxaad noqotay sida kuwa ilaahay uu ku yiri ambiyaa ilahi subxana watacaala markay yidhaahdeen laba ninka quraysh makada ee madaxda u ah iyo ninka baaris madaxda maa nabi laga dhigay intuu maxamed adoonkan madax laga dhigayo mar laga dhigayo markaasuna wuxuu yidhaha hum yaqsimuna raxmata rabbi naxariista alla miyaa qiimayo naxnu qasamna baynahum maciishahum fi lxayaati dunya noloshooda adduunka annagaa u qaybinay qof waliba wax ilahay u qadaray baa helayaan isagoo caloosha hooyadii ku jira oydan isaqoonin hegan aadan ogeyn waxba baa loo qoray waxay helayo saa darteed iimaanka waxaa kamid a alridaa bilqadar qadarki iyo qaybta ilaahay inaad ku raali noqoto haddaba mar haddaad ku raali noqon weyday qadarkii iyo qaybta ilaahay caqiidada iyo iimaankaagii waxbaa ku jira oo saasi iyo daacad maaha sidii loo baahnaa midda labaadi waxay janaayo kugu tahay qof muslima hadduu yahay qofkaasi oo laabsamaan iyo daacad inaad u tahay lagaa doonayey oo cuqdad iyo xiqri iyo shirqool iyo badinadhib aad u daba saaran tahay wey inu wuxuu alayh salaatu wasalaam man gashanaa falaysa mina ninka anaga na khayaan dhagar iyo dabargoyn iyo dabina mid laygu dhaxay naga mid maaha dembigaa la yidho kabaaitaana waa ku jirtaa mid saddexaadna diintaay midbay kugu tahay inta aada xasbaysaay camalkaagii xasanaadka ahaa umaad isaga aad yeelaysaa aakhirka ilaa qiyaamaha intii la yimaado derbigiisa lagu saaro idigoo muflisa oo gacmo maranaysa dheera naarta lagugu sooro xasadkaagu dartii haddaad ogaato marka ilaa heerka diintaadi midkiibu kuu gaaliya xasadka adigu keensatay waxaa lamida sidoo kale inuu adduunyadaadiina dhinku gaarsiinayo dhinku adduunyadaada ku gaarsiinaya waxaa ka mid a adduunyaduna waa laba qaybood baad ku joogtaa waxna waa jirkaada iyo wax muuqaalkaada fara ka muuqda waxna waa naftaada waxaana ugu muhiimsan gurida joogitaankeeda inay naftaada aad ku raaxaysato adiga maanta fikirayni inaan waldaharsanin aa soo toosto haddii ilaahay qofkan addoonkiisa u nicmaynayo ilaah addoomadiisana nicamkiisa madlamaka kadib mar madlamo camal siinayo adigana mar kastoo nicmo tilaadada aad murgayso o walbahaarso naftaada waa cadaabanta ayaa bad ku jirtaa markii ilahay nicmo keenada haddaad naxdo markii nicmo keenada aad murugooto markii ilahay nicmo keenada aad walbahaarto ilaahayna unan kula tashanaynin nicmadana u qadarin siduu u qadaray uu siinayo cimrigaaga intaa dunida nooshahay intuu hebele madaxa kaa hor muuqdo sallaadin baa qalbiga kaaga taagana laabta ay ku gubanaysaa maxay ku gubanaysaa dukaa ku cadaabanta adduunkii waa isku cadaabta waxaa ku maama ninkaan xasidka ahayn laakiin laabtiga waasacu ka raaxaysanaya tartiib buu isaga tartiib ka raaxaysaa si laab waasac oo furan iyo qalbi qabo uu dunida isaga maraa adiga haddaad cunto haddaad cabto haddaad daragto waxay baajo lagu siiyo ninkaanin sallaada gaman ee siriyacadii qamanacyadu ku taagan tahay baa tahaye mal laga haysto hoosa meel laga jiriyaa tahay waa cadaabanta marka naftaada way cadaabanta nin baa loo nicmeeye waad naxday ilaah yin baa u dhashay waad naxday roob baa u dhay waad naxday maal baa ilaah siiye waad naxday maalkii markaa harto waa mixi ilmihii markaa harto waa mixi maalkii markaa harto waa mixi guryihiisi markaa harto waa mixi gabadiisi markaa harto waa mixi intuu caafimaadsa markaa harto waa mixi isaga meel madaxda meel socon karto waa mixi laakiin madaxii farashada waa mixi cadaabkaa naxdinta daa'imkiihi waawerka markay cabsi timaado ee qofkuu cabsanaya naxayo cadaabbu ku jiraa markii intuu dhibaato kugu dhacdo aad murugaysan tahay oo tiiraacsan tahayna xataa maskaxdaadi ma joogto maankaa waa maqan waxba kala garanaysa ilaa qof intuu waasho meel lagu tuuro marka sidaas oo kaleeto naftaadi cadaab baa ku haysa cadaabas waxaa hadda maanta baanaqaadada la yidhi ama isla hadalka la yidhi suubinkay murugsanaya walbahaaraya maskaxdiisa iyo qalbigiisa ay wareegayiin maaha marka waxaad ogaataan adduunyadaadina saasay dhib kuugu tahay aakhirana saasay dhib kuugu tahay amaa ninkan aad xasbaysaayo adduunyada dhib kuma aho mar haddii xasabkii aan nicmada ilaahay ka qaadaynin oo ilahay nicmada u qadaray siduu u qadaray ay u imanayso ida xasabkaadi adduunyadiisa hamu yeelinba adun bay laabta kugu jirtaayo adun bay laabta kugu jirta ay gudanaye ilaahay maal bu siiye maalkii halkaad ka xumaatay ilahay kaa qay waan xumaanshahaadi nicmadu ilahay siiye caafimaadkii maalkii madaxtinimadii waxay siiye ilahay kaa qaadi maayo saa darteed mar haddii adigun baa dhintay isagaan waxba mida kasoo gaaraynin adduunya dhib kuma hayso ama adduunyadiisiyo diintiisiina kugu intifaacayo intu waa iska caddahayo intaad xasbaysa xasanaadkaadii salaadaadii soonkaadii sakadaadi isagaa siinaysaa ajir baa uga socda inta ajir baa uga socda marka diintiisi isaga ninkaa xalay iska seexday salaatuleel aan tukanin adigu salaatuleel kale isaga baa u tukanaysaa maxaad ku mudatay darmiga aad ku hayso qalbiga ku hayso xasiisa ka naxsan tahay oo ku mudata marka adduunyadii isna habeenkii waa kuu seexdaa maalintii waa raashinka kuu cunaa adna waad u soontaa salaadana laga tukato ajirka isa adduunyada kugu socotaa haddaba ajir samayn weydana darbiga uu samaynaya adiga kugu socda lagu soo qaadaya marka diintiisa waxtar intaa ka badan oo tar le mala malig tala xanta kale marka la halayo iyo xasan albasri baa nabi yimid wada xasan albasriga waagi xalatay markaasu xiri maanaa ku xantay markaasu yidhi haa fiiri sagaala lasnaa anigu daraso la xantay waa igala liidataabu daraso faraheen xantay waa igala liidataa kol maxaasaa ilada xiri ninku ninkuu xanta xasanaadkii ajirkiisu siiyaa haddaan qof xamanayo adiga iyalaan xanan si ajirka igmeelba adaa wixigee waxu qaataan adiga laakiin waa shaksiyadaan ku arkay ajirkayga maxaa kaaga dhigay salaada yaa kaaga dhigay xataa ku salaadiga macnaheedu waxaa weye markaan ku xanto ajirkayga baad qaadatay ani majran qof waalan miyana qof waalan baan markaan salaada iyo soonta ku siinayo marka ninkanaad markii kusoo maraba salaada kugu dhegeyso salaada kugu dhegeyso waa dab u qorayo ama waa salaadaadi cibaadaadka ayaa la siinayo marka adduunyadu diinkiisii waa kaa margey waa kaa faa'ideeya ninka ragga aha ninkaad necbaydi wax taribaa wala fadhida ama adduunyada soo maaha adduunyada intii un qofkaad necab tahay la gaarsiin kan wuu ku gaarsiiye adduunyada qofku markay dadka coloogaan oo labadana colaadda ugu xumee dhex marayso waxay u badanaan jeclahay ku taana waxaa weeye anna anoo labtayda waasactay oo dharagtada raaxaysa inaan soo tooso adna aad murugu iyo tirada ilbaar kuwa barisato marka markaad miyaana necmaysanaa soo tootoo raaxatay adiguna sallaarintii kugu adgadan soo firaaysan tahay walkii aad kula rugaysa gaasiin baa joogta warafaysa marka aad necab tahay waxaad doonaysa waadi bare ku toos adiga bare kusoo toosay kuu soo dhaa isaguna raaxadii bare kusoo toosay marka laba isnecab halkay adduunye isla tamaniyi jireen isla daya jireen isgaarsiiyaan adiga intaad istay isgaarsiiye marka adduunyada adduunkiisiina diiwaanaha jiraad u samaysay ama diiwaano danbaa ka qaaday adduunyadiisiina ninka ninkiisaa sida ugu raxaysan lahaa ula jeclaan lahaa waad isgeysi marka ada waxyaal baad isleedahay adduunka adaa isku cadaabay isagna halkii ku gaarsin lahaa ninka necbaad gaarsin lahayd waxaad la doonayso waada inaad necbahashay isaga murugo ku jira soo maaha isagaa necbahaysa adiguna murugadiyaa ku jirtaa marka adduunkiisiina waxtar bay tahay gaadamuhu halka ay rabaan isla gaaraan waana sidaa kusoo toosan wey hadduu maanta ku necab yahay oga dhaxayso halkaanba kula jeclaan lahana kusoo tooso halkiina isagoon kaaba warqabin adaa isgeeyey marka ma jeedaa qofkii markaa waa xasid tahay ama xasad qalbigaa ku jiro dhibaatada ay isu geysatay diinta iyo adduunkaadii iyo ninkaad nacday diin iyo adduun sidaa waxugu tartay isu jeedaa qofka caaqilkihi xataa haddiinan aakhara iyo ilaahay rumaysnayn inkastoo waxbaabihi xasadka waa si ilaalin lahaa waayo murugada iyo jiraanada iyo laabta eladaysa ay kusoo toosaya cadaab iraan saasu ka nasan laha ka raaxaysan lahaa marka saas darteed waxaan leenahay waa inaad ogaato in adduunyadaadi iyo adduuntaadiida adiga mid aad ismidi kugu tahay ninkan kalena aad wax u tarayso adduuntiisina ajir aad u shaqaynayso adduunyadiisiina intuu cadowgiisa gaarsiin lahaa adow cadowgiisi adiga isgaarsiisay soon kaa warqabin marka haddii aad rabto ninka cadowgaada intaadana gaarsiinin ka baxloonka xasadka asaasi waa cilmiga saxda xasadka xaqiiqadiisa inaad ogaato ay ku daweyn karto oo markaas daba qabatay marka ninkay hadda meel ka maraysa caano daatayda daba waa la qabtaa isdaba qaba hadda cadaabka adigu naftaada aad gelisay iska saab ninka ajirkaadu shaqinaysa ay isku xumaydaanna ajirkaadu shaqaynaya cilaalaadkaadina ha siinin dembigiisina dusha ha saarani amaa in lagu lagu daweeyo camal wanaagsan qofku haddii uu xasadku meel ku gaarsiiyo oo waxyaabaa salla inaad samayso ama erayo iyo weelo inaad ku hadasho uu ku gaarsiiyo waxaa laga waqti inaad qasato nafta xumaatada waa martaa waxa xunna waa ku horseedaa shaydankuna waa ka faa'idaystaa inaad ka shaaqiso wax allaalay wixii maataah ay ku gaarsiisay wixii ka soo horjeeday ina gaara inaad qoortu guto haddaad ninkan xamatay ceeb ka daba shaqay oo xanki iyo cumaatada iyo cogdada u qabta inaad ceebayso ka daba shaqayso ay ku gaarsiiyey inaad ka shaqayso iyo goobihii aad martay oo dhan saad martay inaad ammaanto oo wanaagisiyo khayr ka sheekayso waa ciddii xumaatisa ka sheekaynaysa ka difaaco ninkii waxay ku tirsan lahaaba birri markuu arkay inaad goobaha ka dhaacaysa wanaagisa ka sheekaysay sacaadii soo dhowaansho ayaa idin dhex maraya waxaad magudanaysaa xaq muslim uu kugu lahaa oo adiga la sadaadi kuwa nabigu alayhi salaatu wasalaam waxyaabaha fakasannada loo ballan qaaday waxaa ka mid a qofkii qof muslim oo maqan oo wax laga sheegayo difaaca ilaba daaya salax ka qaad ninka maxa ka rasaan xanta ka daaya xumaatada ka daaya marka intaan samayso war meel fadhiyo hadalna wuxuu jira wuxuuna suuq gelin inta afkaada aanu kasoo bixin mar haddii aad hadalkeeaninsan ku tidhaahdo aakhirka uu gaari ninkii lagu soo yihahda ka qiyaasa adigu malhudley lagugu xadan wax lagaaga sheegayo miyeel kaa dhiciyo ragga ragga waa kaa xigaa ninkaas ninkaasi abaal buu kuu galae markay u horraysaad la kulanto si laab iyo qosol iyo firraaniga u salaadi jirin waa u salaama hadduu xasadka ku gaarsiiyey wax dhaqaalihiy waxuu heli lahaa ama wax dhaqaalo oo taalan laha calaykum salaam dhaqaalaha taalan laha inaad ka hor istaagtay nafta waxaad ku qasabtaa wax dheeraa ku bixiso ood marti qaadad ugu dadaasho ay wax sarqad lahadyo siiso saa darta nabiga alayh salaatu wasalaam waa kii lahaa tahaadu taxaabu hadyada isafiya waad jeclaanaysaan hadyad isafiya waad jeclaanaysaan naftan waxaa rabbi ku abuuray qofkay wanaag u sameeyan inay jeclaato qofkay xumaato ku sameeyan ay nacdo nin culimada soomaaliyada hore kamida waagii wadanka soomaaliya ay wadamada dunida gaalada u timid waa rag saaxiibada oo nabar gaalada inta dhawaayeen baa xogaa mushaara loo qoray markaas adiga lamaatimaa